أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa habeen axada taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladdii suuriya oo qarka u saaran inay dhacdo mucaaradka oo garaacaya albaabada magaalada dimashiq ee caasimadda dalkaasi masiirka bashaar al asad oo lagu murunsan yahay wararkii ugu dambeeyey isbeddelada dagaal ee suuriya caawa ayaan barnaamijka ku falanqayn doonnaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maamulka isbitalka degmada jilib oo soo kordhiyey qayb cusub oo ah barkedda dabaasha kadib munaasabad ka dhacday gudaha isbitalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo go'doomin dhanka hawada ah ku soo rogtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadaradirhirka isku magacaabay jubbaland xilli uu weli taagan yahay khilaafka u dhexeeya murtadiinta xasan sheekh iyo axmed madoobe iyadoo dhanka kale maamulka riddada jubbaland uu sheegay in qoryaha liidka diyaaradaha uu ku beegsaday diyaarado sahay u waday maleeshiyaadka kooxda riddada ee ku sugan raaskambooni faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan mujaahidiinta maali oo soo bandhigay mucaskar cusubna kama marna barnaamijka qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna laaf istriimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga dhegaysan kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladdii suuriya ayaa qarka u saaran inay dhacdo iyadoona kooxaha mucaaradka ay garaacayaan albaabada magaalada dimashiq oo ah caasimadda dalkaasi iyadoo dhinac kale mugdi la sii gelinayo masiirka bashaar al asad oo lagu murunsan yahay wararkii ugu dambeeyey isbeddelada dagaal ee suuriya waxaa caawa barnaamijkaigala qaybgalaya oo aan soo dhoweynayaa walaalka cabdifataax abuumuxsin cabdilfataax haye halkee wax marayaan wararkii ugu dambeeyey aad baad u mahadsan tahay walaalka bashir waxay wax marayaan in nidaamkii suuriya dhuunta loo taagan yahay oo dhinac kasta laga soo gebagabeeyey waqooyi koonfur iyo bariba laysaga keenay caasimaddii dimashq baa caawa waxaa loo jiraa bashiirow toban kilomitir wakhtiyada soo aadanna waxaaba laga yaabaa inay dhacdo dowladdii suuriya ee afartanka sano ka badan gumaadaysay ee dadka sunniyiinta ah oo aqlabiyadda dalkaasi ah oo boqolkiiba siddeetan iyo siddeed ka ah bulshada dalka suuriya ee mucaaradku waxay sheegayaan bashiirow inay socdaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu ridi lahaa bashaar al asad waxay sheegeen in ciidankoodu uu garaacayo albaabada caasimadda ah ee dimashik ee magaalooyinkii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay ay la soo wareegeen mucaaradkana waxaa ka mid ah magaalada asuweyda qunaydarah iyo sidoo kale magaalada caanka ah ee darca sidoo kale waxaa bilowday in ciidamadii milatariga ee nidaamka ay isku dhiibaan dalalka jaarka la ah suuriya dowladda ciraaq waxay ku dhawaaqday in askar ka badan laba kun oo askari ay dowladdooda isku soo dhiibeen oo iyagoo hubkooda wata ay ka soo gudbeen xuduudka dalka suuriya sidoo kale ciidanka nidaamka bashaar al asad caawa waxay faarujiyeen xaruntii guud ee ciidanka cirka ee dalka suuriya ee caasimadda dimashq ku tiilay wararka waxa ay sheegayaan bashiirow in halkaas ay joogaan keliya ciidamo yar oo ilaalo ah intii badneyd saraakiishana ay isaga tageen xerada wargeyska the washington post oo ka soo baxa dalka maraykanka caawa waxa uu baahiyey in inta badan saraakiishii milatariga iyo askartii iiraaniyiinta ee ku sugnaa caasimadda dimashik lagu daabulay diyaarado xamuul ah oo maanta soo degay madaarka dimashik kooxaha mucaaradka waxay ku baaqeen in dhammaan dadkii u shaqayn jiray hay-adaha kala duwan ee dowladda aysan cararin shaqooyinkii ay u hayeen shacabkana ay sidoodii usii wadaan bashaar al asad ilaa iyo hadda masiirkiisa ayaa mugdi la gelinaya iyo halka uu ku dambeeyey wararka qaar waxa ay sheegayaan bashiirow inuu ninkan baxsaday halka qaar kalena ay sheegayaan in maantay uu joogay hase ahaatee caawa ay u timid diyaaraddii qaadi lahayd laakiin waxaa la xaqiijiyey in qoyskiisa ay dowladda ruushka ka codsadeen in la siiyo magangelyo siyaasadeed dhinac kale bashiir nidaamka garbihiisa ayaa la faarujinayaa kadib markii uu burbur qarka u fuulay gobolada dalkaasi inta badanna laga soo qabsaday bartamaha waqooyiga ilaa iyo koonfur laga soo qabsaday la isuguna keenay caasimadda waxaa bilowday in dowladihii ugu cadcaddaa taageerada siin jiray nidaamka ay hadda gaariga uga boodaan ka gadaal markii ay xaqiiqsadeen in dowladdani ay dhacayso oo haadaan ay ku sii socoto dowladaha nidaamka ku hayay taliska waxay ahaayeen ruushka iiraan iyo ciraaq kuwaasoo hadda dhammaantood lisaanu xaalkoodu yahay innii barii'un minkum innii araa maa la tarown
aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdifataax abuumuxsin ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qaybihiisa horen oonu ku guda jirnaa dhegeysyala markan iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa go'doomin dhanka hawada ah ku soo rogtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadaradararka ee isku magacaabay jubbaland qodobkaasi sidoo kale mujaahidiinta maali oo soo bandhigay mucaskar cusub waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalab wuxuu halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo go-doomin dhanka hawada ah kusoo rogtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland khilaafka u dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay waxayna labada dhinac islaafsanayaan eedeymo culus amar ka soo baxay xukuumadda xamse cabdi barre ayaa lagu mamnuucay in diyaaradaha rakaabka ah ay u duulaan gobollada gedo iyo jubbada hoose oo ay gacanta ku hayaan maamullo daacaddu waa axmed madoobe magaalooyinka laga mamnuucay duulimaadyada maxalliga ah waxaa ka mid ah doolow beled xaawo luuq kismaayo iyo afmadow wararka ayaa intaas ku daraya in sababta duulimaadyada loo mamnuucay ay tahay baqdin laga qabo in saraakiil ka tirsan maamulka axmed madoobe ay socdaal ku tagaan gobolka gedo sidoo kale maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa ka mamnuucay diyaaradaha in ay ku degaan deegaanka raaskambooni oo ay gacanta ku hayaan ciidamo daacaddu ah xukuumadda muqdisho hogaamiyeyaasha mucaaradka ayaa si kulul u dhaleeceeyey tallaabada diyaaradaha looga mamnuucay gobollada dhaca koonfurta soomaaliya waxaa si kulul u cambaareynaya go-aanka guracan ee dowladda federaalku ay maanta ku joojisay dhammaan duulimaadyadii u safri lahaa gobollada dalka kadib markii ay diyaaraduhu halis amni ka muujiyeen in ay ciidan u daadgurayaan deegaanka raaskambooni waxaa sidaas yidhi xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii farmaajo isagoo sii hadlayey ayuu yidhi waxaan ka xumahay in shacab soomaaliyeed oo isugu jira haween caruur iyo waayeel ay maanta dhibanayaal u yihiin go-aankan oo ay garoonka aadan cadde ku xayiran yihiin kumanaan muwaadiniin ah oo u kala safri lahaa gobollada dalka ayuu sii raaciyey xasan cali khayre waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta maali oo soo bandhigay mucaskar cusub mu'asasada azilaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faafisay sawiro laga soo qaaday mucaskar cusub mucaskarkan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu waxaana sawirada ka soo muuqanaya rag mujaahidiin ah oo soo bandhigaya funuunta kala duwan ee dagaalka tababarkan loo soo xiray ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qayb ka ah mucaskaraad dhowr ah oo ciidamada mujaahidiinta loo soo xirayey bilooyinkii lasoo dhaafay kuwaasoo xoojiyey halganka jihaadka ah ee lagula jiro saliibiyiinta iyo dabarlifyadooda riddada ah ee galbeedka afrika dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu qaraxyo isxigxigay oo laba ah ku beegsadeen kolanyo isugu jirta murtadiinta maali iyo murtadaqada ruushka ee fagner kuwaasoo ku socdaalayay inta u dhexaysa jima iyo sandri khasaare ayaana gaaray sidoo kale waxay mujaahidiintu qarxiyeen gaari ciidan oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidanka naiger kaasi oo ku socdaalayay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka samira iyo bolkabo ee gobolka talaaberi waxaan markaan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo weerarkan waxaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi dhaqdhaqaaqyo ka waday hal askari ayaa goobta looga dilay maleeshiyadii kalena waa ay firxadeen mujaahidiinta ayaana dabagalay firxadka murtadiinta weerar kale ayayna la beegsadeen xilli ay marayeen isla duleedka degmada ceelwaaq waxaana halkaasi ay maleeshiyada murtadiintu kaga carareen hal qori oo eki afartan iyo toddoba ah waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gaadiid ay leeyihiin ganacsato soomaali ah oo ku xaniban dalka suudaan gaadiid badan oo xamuul ah oo ay leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa ku xaniban dalka suudaan gaadiidkan ayaa waxaay ka yimaadeen wadamo dhaca bariga afrika sida kenya uganda ruwanda iyo tanzaniya waxaana tiradooda lagu sheegay ku dhowaad afar kun oo gaadiid ah ganacsatada ayaa wajahaya dil dhac xarig iyo xadgudubyo kale waxaana jeelasha ku jira tiro ganacsato ah oo xabsiga la dhigay sababta halkaan uga xayiran lahay cabasho badan oo dhanka darooliinta xaggood oo wadada aqabad wadada naga haysato waaye ma garad aqabad wadada iyo dhibaato wadada naga haysato waaye dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah isbaarooyinka oo tirada ka batay darooliinta oo laiska dilay afar iyo labaatan saac nin darool hadda waxaa jirta labaatan iyo saddex milyan oo lacag kenya la diiday oo ilaa hadda iska xiran baa jira afar sano xiran sababta ku xiri aan la garanaynin warniyow caqabada hadda midii midii laba wax lasoo koobi karo maahan inta ugu badan waa dil darawal iyo isbaaraha oo nooga badan ti ahaan baabuurta halkaan ku xirayeen marka ugu yartahay adigu afar kun waa gaarayaa noo baabuur oo hadda halkaan joogto iyo wixii wadada kusoo jiran waaba kabadiyin oo wadada halkaas kusii xayiran walba meeshuu joogo iska dhigta magarad waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay saacadihii lasoo dhaafay mareegtu daabacday waxaana warbixinadaasi ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka iyo sidoo kale warbixin ay mareegtu kaga hadlayso caqabadaha adag ee maamulka gumaystaha ku horgudban marka laga hadlayo isbedelada maamul ee ka dhacaya suuriya mareegta wakaaladdu waxay soo xiganaysaa warbixin uu daabacay wargeyska lagu magacaabo world street journal waxaana warbixinta lagu sheegay in maamulka gumaystaha yahuudda in maamulka gumaystaha yahuudda ay hadda haysato laba daran mid dooro marka laga hadlayo xaaladda waddanka suuriya mid waxa uu sheegay in horumarka ay sameynayaan xoogaga mucaaradka ah ee suuriya uu caqabad ku yahay maamulka gumaystaha yahuudda wargeyska ay soo xiganayso wakaaladda wararka ee shahaada ee wall street journal waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha maamulka sii dumaya ee bashaar al asad uu xulafo leeyahay waxa uu wargeyska ugu yeeray cadowga israa'iil oo uu la jeedo dowladda shiicada ah ee iiraan taasoo uu wargeysku tilmaamay inay halis ku tahay amniga maamulka gumaystaha waa sida uu wargeysku hadalka u dhigay aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd isbedelada milatari iyo midka maamul ee ka xasilaya wadanka suuriya saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu baahiyey muuqaalo muujinaya in kacdoonka milatari ay ku soo biireen dadka deegaanka gaar ahaana muuqaalo lasoo bandhigay oo ka yimid deegaanka arbin ee ka tirsan koonfurta dimishqa ee caasimadda suuriya ayaa muujinayay in dadka rayidka ah ay la wareegeen xaruntii guud ee taliska ciidanka waxaana muuqaalada lasoo bandhigay lagu arkayey boqolaal dad rayid ah oo jeexjeexaya een, sawirka diigacabka lagu magacaabo bashaar al asad xubintii hadalaynta warbaahintana bashiir caawo waa inaga intaa dhinaca kale maamulka ridada ee jubbaland ayaa sheegay in qoryaha liidka diyaaradaha ay ku beegsadeen diyaarad sahay u waday maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee ku sugan deegaanka raaskambooni war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka ashaadaladirirka ee jubbaland waxa ay sheegeen in shalay gelinkii dambe diyaarad ku sii jeeday dhanka deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kana baxday magaalada muqdisho sahayna u waday maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya qoryaha liidka diyaaradaha ay ku beegsadeen qoraalka maamulka ridada jubbaland waxaa lagu sheegay in diyaaradan ay waday maleeshiyaadka ridada ee maalmahan dhaqaaqa ka wada deegaanka raaskambooni arrintan ayaa sii xoojinaysa khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dariirka ah ee jubbaland barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa la diiwaangeliyey bashiirow ilaa lix labaatan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa waxay ku shahiideen duqeyn maanta beegsatay guri ku yaala mukhayamka nusayraad dadkaas oo ahaa kuwo barakacyaal ah lixdan kale ayaa ku dhaawacmay toban ruux oo falastiiniyiin ah waxay sidoo kale ay ku shahiideen duqeymo kala duwan oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada khaza sidoo kale shan ruux ayaa waxay ku shahiideen duqeymo ka kala dhacay iyagana magaalooyinka deyrulbarax iyo rafax oo kala dhaca bartamaha iyo koonfurta qidaaca waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegteen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafiyey ay shahiideen dad tiradoodu ay gaarayso ilaa konton iyo laba ruux halkaay dhaawacmeen boqol afartan iyo laba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay maraysaa afartan iyo afar kun lix boqol lixdan iyo afar halka dhaawacyadu ay yihiin boqol shan kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix kale ee dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in weerar ka miin ah ay ku beegsadeen askari yuhuud ah oo gaarayay ilaa konton askari oo ku sugnaa aagaarka masjidka alfalaax ee dhaca xaafadda talil hawa ee koonfurta magaalada khaza khasaare isugu jira dhimasho io dhaawacna uu gaaray sahaynadaasi sidoo kale muqaawamadu waxay saacadihii lasoo dhaafay faafiyeen muuqaal lagu soo bandhigayo qaar ka mid ah maxaabiista yuhuudda ah ay gacanta ku hayaan ay ku soo qabteen howlgalkii toddobadii oktoobar xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegeysanaysaan waxaad si toosa nooga dhegeysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah markan iyo degmada jilib maamulka isbitaalka degmada jilib ayaa soo kordhiyey qayb cusub oo ah barkada dabaasha kadib munaasabad ka dhacday gudaha isbitaalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan munaasabadan ayaa lagu qabtay gudaha isbitaalka weyn ee degmada jilib taasoo lagu furayey qaybta barkada dabaasha oo ka mid ah daaweynta dadka loo qorayo ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta oo sharxaad ka bixiyey barkada dabaasha iyo qaabka ay u shaqayn doonto
mahad alle kadib waxaan soo dhaweynayaa een, culummada nabadoonada salaadiinta een, dhakhaatiirta iyo qeybaha ka socda bulshada waxaan leenahay soo dhawaada intaas kadib walaalayaal sidaad maqlayseen mawduuca maanta aan u fadhinno yaan rabaa inaan kelimad ka soo jeediyo maadaama uu yahay shay ku cusub gayaanka hadda anaga aan joogno Ee, walaalayaal markii la dhaho dabaal way waa shay liska yaqaano marka dabaal waxaa la dhahaa ficil ka dhaca jirka oo dhan uu sameeyo qof keligiisa gruubna waa loo samayn karaa ama kooxna waa loo samayn karaa meelaha lagu dabaashana waxaa ka mid ah haddaan soo dulmarno ee sida webiyaasha lagaha badaha waraha iyo wixii lamid ah aharka cumar laga soo qaadan wuxuu ahaa ilmihiina bara dabaasha iyo toogsha iyo toogsha iyo fardafuulka caafimaadka dabaal ma ka mid taha haa waxaa jirta wax loo yaqaana physiotherapy physio macnaha waxaa laga wadaa kelimadaasi waa riixitaan iyo isdaliigis wax lagugu duraayo ma aha therapyna waa daawo marka in la isku riixo murqaha laga shaqaysaya loo yaqaana is- oo la isku daaweynayo haddaba dabaasha waxay ka mid taha marka waxyaalaha jirkoo dhan uu ka qayb qaadanaya oo murqaha kala bixinaya marka su-aal dadka ay weydiin karaan jirto ah dabaasha webiga iyo maanta aad ka sheekeynaysa ma lamid taha midaan maya tani waa mid dhakhtar uu qoraayo marka walaalayaal een, dabaasha physiotherapy ay soo guda gashaa een, waxaana qora dhakhtar waxyaalaha marka sistemada jirka ka qayb qaataan raba inaan waxaan kaga sheego systemka loo yaqaano cardiovascular system oo ah ama wadnaha iyo wareega dhiigga iyo xididadiisaba waxay ka qabataa kow inay dhiigga wareegiisa ay aad iyo aad u siyaadiso oo wanaajiso waxay kaloo ka qayb ka hor dabaasha ay ku wanaagsan tahay inay yareyso cudurrada ku dhaca wadnaha sida dhiigkarka strooga iyo waxyaalaha lamidka ah haddaan nimaano qaybta hawamareenka qofka markuu dabaasho hawamareenka muxuu ka faa'iidayaa wuxuu helayaa labada buufino inta noogu jirto loo yaqaano laangiska qofka markuu barto dabaasha uu neefta isku caliyo ama uu muddo ku hayo biyaha hoostooda samabadiisa waxay yeelanayaan awood uu qofkaas u yeesho inuu qa- macnaha awood bay yeelanayaan qofka uu markaba neef qabatayn marka faa'iiday u leeyihin ay ka mid tahay sambabadan xaggee bay u leeyihiin musculoskeletal murqaha iyo qolfoofta jirka murqaha iyo lafaha faa'iido ma u leedaha way u leedaha waxaa ka mid ah inay adkayso xoojiso murqaha jirka oo dhan khaasatan kuwa dhabarka oo dadka ay ka sheegtaan waxay kaloo qabataa inay ka hortagto discahaniation waxa la dhaho discahaniation waxaa weeye lafahan dureertada loo yaqaano ama carabiga faqaariyaadka lagu dhaho kuwaas labaatan iyo afarta oo saan isku saar saaran dhexdooda waxaa ku jiro wax loo yaqaano diski ama wax loo yaqaano cinjir cinjirka waxaa lagu talagalaa markuu qofka inta uu saarto loor geley oo kaleeto lafta lafta ma qabanayso macnaha waxbaa u dhexeeya meelahaas ayadaa marka waxaa ku jirto wax ilaahay oo geliyo oo muhiima oo loo yaqaano nucleus balbosas oo ah bu yar oo dhexda ku jirto oo aad moodid inay tahay sida jeelkii dareere ah waxaana ku wareegsan wax loo yaqaan anulas injir baa ku wareegsan waxaa kaloo ka mid ah ay faa'iido u leedahay markii murqaha aan ku jirin qolfoofta rheumatoid arthritis cudurkan dadka aad ugu baahay oo loo yaqaan rheumatismada waa loo qoraa waxaa ka mid ah fibromyalgia murqa xanuunka noocyadii qayb ka mid a waa loo qoraa Een, dabaasha faa'iido u leedahay waxaa ka mid ah walwalka maadaama qofka sidaad dareemaysiin qofka bini'aadanka ah wuxuu ka kooban yahay dareen iyo qolfoof waay dabaasha waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka farax geliya markuu dhex galo uu qoslo qosolka asaga caafimaad waaye maxay kaloo faa'iido leedahay abiteedkay furtaa qof abiteedka cunto ka xirmay hadduu dabaasha u furmaysaa maxay kaloo leedahay coordinationka isku xirka maskaxdan macnaha waa qaybo badan tahay seroram waxaa la jirta cerebellum aa jirto oo maskaxda noocyo badan qayb waxaa jirta marka murqaha la shaqayso oo qofka u dheelitirmayo sida cudurrada loo yaqaano dimensia iyo alzemia oo loo yaqaano cudurrada asaasaqa iyo hilmaanka ama leeleemada intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ah culammada wilaayaadka islaamiga ah isagoona ka hadlay faa'iidada ay bulshada u leedahay barkadan أولا وحن لنا ما شاء الله تبارك الله إله باكما كم جاركم هدسن وإن سو قارسي وقتك ولايات مانتا أي مريان قيبتي عافمات كإسبتالة إن هير أي دياريان الصباحة دي دباش يا جمعسية أي دياريان وانا تطور iyo horumar ballaaran ay wilaayad ku sameynayaan iyadoo la wada socdo xaaladda lagu jiro iyo culayska iyo cadowga mutarabbiska u ah inaynu haddana soo gaarno inaynu maanta sameyno ee, dabaasha barashada dabaasha barashada doorsonayaasha waaweyn bay ka mid tahay qofka muslimka ah waa qof mutakaamil ah sida diinta loo baranayo iyo shareecadii wixii xalaal ahaa iyo wixii xaaraan ah wixii alle kuu dhoweynaya wixii alle kaa fogeynayay duruqda fasaadka ee la rabo in laga leexdo sida ahlubidic iyo waxyaabihii lamidka ah iyo ahlulxiraafaadkii sida looga looga digtoonayo loo baranayo iyo shareecadu haddana ma aha shareecadeenu shareeco jaamida ah ma aha shareeco mataqaanaa ee dadka inxisaar gelisay ama inxisaal gelisay inxisaalyo gelisay sida kanaaista oo kaleeto iyo kiristaanka oo kale iyo shareecadeenu waa shareeco mutafatixa oo furan waa shareeco loogu talagalay fii kulli alazmaan inay shaqayso waa shareeco loogu talagalay fii kulli alajyaal dadka oo dhan inay haddana qanciso waa shareeco loogu talagalay ummadda dhammaanteed inay waasico noqoto faliajli haada waxyaabaha shareecadu wax banaysa waxaa ka mid ah dabaashan baa ka mid weliba aad baa loo adkeeyey waxay ka mid tahay kutubuhu intooda badan way soo qaataan gaar ahaan fiqiga oo kaleeto axaadiidtu way soo qaadataa Cu- caruurta aynu dhalle waalidka aan u nahay xuquuqda ay aabbayaasha ku leeyihiin waxaa ka mid ah markii laga yimaado in hooyo fiican la guursado ila hooyadu tarbiyada ka mid tahay iyo ilmaha in loo dooray ka mid tahay oo hooyada diinta nabiga ku tiriya calayhi salaam fadfar bidaati diin haddana ilmihii markuu dhasho haddana lagu aadaamahayo kullu daalika waxay ka mid ahay tarbiyada haddana maxaa ka mid ah aabbaha xaqa lagu leeyahay ilmaha inuu bara sabaaxada uu aabbuhu xaq u leeyahay aabbaha lagu leeyahay maxay inuu ilmaha bara qaabka u dabaanan lahaa inuu ilmaha bara fayruusiyada furu- furuusiyada waxaa loo yaqaano fardafuulka waa qalabka islaamku ay ku dagaalamayeen sida teknikada maanta joogto oo kale ah waxaa la amray aabbayaashii waalidiintu inay ilmaha baraan toogta inay baraan iyo shiishka iyo leefka in la baro Waa- waxyaabahaas oo dhan shareecadeenu waa waxyaabaha hijidiisay orodkii baa ka mid ah waxyaabaha islaamku uu amray in lagu musaabaqeeyo tartan lagu galo orodkaa ka mid a fardafuulkaa ka mid a fallaadha hadda aan sheegaynay iyo ganatadii iyo toogta ayaa ka mid ah sabaaxadanaa soo gelaysa oo lagu tar- lagu tartami karaya runtii waxaan leenahay waa nicmo ilaahay suurtogeliyey keligii oo baxti ah uma waxay ku suurto gashay ikhlaaska iyo hagarbaxa ay samaynayaan walaalaha camalka wada ee umaradeenna ah islaamka ay u hagarbixeen in maalin walbaba fii nashaad hor leh iyo tawsiicin horla ummadii loo tawsiicin hayo oo diintoodii muruno loogu darayo shafaafiye lagu darhayo si dadku ay diintii oo mutakaamila ay u qaataan diintuna dhinac walba way qlasay ma ahaynu inagu sida kiristaanka oo kaleeto aynu wujdaanka iyo mataqaanaa qalbiga keli ee taalo la hadlayo islaamka xubin uu jirhkeenna ka tegay ma jirto meel walbaba islaamku waa ka hadla waana la qaatay meel walbana qofka raqabaadkiisii waa loo diyaaray rabitaanka nafta ay rabto meel kastoo jirhkeenna ka mid ah ama diinteenna ka mid way diyaarisay tan hadda ay walaaluhu diyaariyeen oo hadda ay inooga sheekaynayeenna runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha nafta ay xiisaynaysay intaan caafimaadkaba la gaadhin awood aad iyo aad baladhan baa laga helaya caafimaad fara badanna oo ku jiraan sida walaaluhu ka sheekayaan xanuun bani aadamka ku dhacaayi ma jirto ilaa waxyaabaha loo qoro waxaa ka mid a inuu qofkaasi jimicsi sameeyo waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa waaxsan allahu ilaykum sidoo kale sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay furitaanka بركد دباشة اسبتال كدقمة جلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال عليه الصلاة والسلام أخوة الأعزاء أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلهي يا مهد سكالة سبحانه وتعالى الله نقول نعمة نعمة الإيمان والإسلام nabadgelyadii iyo amniga iyo islaamnimada aan haysanno allah ayaan uga mahad celinayna subxaana watacaala allahii nagu galladaystay bacda xamdilaahi ilaahay xamdigii kadib insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeya sheekheenna sheekh axmed xafidahu allahu ilaahay subxaana watacaala ha xifdiya xaqana allah ku toosiya si gaara xafladda maanta aan u fadhino ee furitaankeeda aan u joogno oo qismiga caafimaadka walaalaha mas-uuliyiinta ka waan u mahad celinayaa oo khaasatan walaalka mas-uulka ahee isbitaalka jilib martida sharafta leh ee iyaguna insha allahu tacala xafladdan kasoo qayb galay dhammaantood baa u mahad celinayaa bacda xamdilaahi intaa kadib insha allahu tacaala de waxaan u joognaa furitaankii qayb ka mida isbitaalka jilibayd waxaad hore u ogeydeen isbitaalka qaybo badan oo caafimaadka khuseeya oo hore loo furay inay jireen haddana maanta waxaa la soo kordhiyey qaybtii loogu talagalay dabaasha ama fiisa tarbiyada loogu talagalay taasoo bulshadeennu baahi fara badan ay u qabeen sidaad ogtihiin dhakhaatiirtu dadka bukaanadu way u qoraan magaalooyinka waaweyn ee cawaasimta ayaa loo diri jiray si ay uga helaan bifadlilahi waraxmatihi ilaahay wuxuu inoo hirgeliyey in wixii magaalooyinka loo aadi jiray maanta meeshaana looga hirgeliyo baraagtii waa la diyaariyey kharash fara badan ayaa la geliyey walaalaha maktabka caafimaadka juhdi fara badan ayay geliyeen oo khaasatan isbitaalka jilib mas-uulkeeda dadaalka kabacdiina maanta miraheedii waatan aan u taagannahay oon arkayno baraagtiyo diyaara oo loogu talagalay qof walba uu ka faa'iideysan karo bukaana insha allahu tacaala si guud waxaan leenahay bulshada muslimiinta ee wilaayaadka islaamka ku nool waa fursaddii ugu horreysay ee noocan oo kale ee wilaayaadka islaamiga laga dhex sameeyo waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala dadku guud ahaan inay ka faa'iideystaano fursad caafimaad weeye waa fursad mataqaanaa qofka jimicsi iyo fistirbi u noqonaysa dadkeenu dee hore umaysan haysanin iyadoo dee haddana dhanna cadow lala dagaalamayo cadowga ilaahay difaaciisa lagu jiro dhanka kale haddana khidmadii ummadda loo hayay dadaalkeedii yaa la wadaa hadday caafimaad noqon lahayd hadday waxbarasho noqon lahayd iyo hadday horumar noqon lahayd iyo jidadkooda iyo mataqaana aakhiradooda iyo adduunkoodaba masaalixdaas in laga shaqeeyo waa shay min addiin oo shareecada islaamku ayna farayso ilaahayaana waafajiye hoggaankeena jazaahum allahu khayran wixii marka loo aadi jiray xamar iyo magaalooyinka waaweyn ilaahay meeshuu nagu siiyey baraagtu waa baraag weyn oo lagu dabaalan karo oo dherarkeeda iyo ballaceedu uu ku filaya qof walbo caafimaadkeedana koley aad ayaa looga taxadirayaa biyaha iyo mataqaanaa waqti loogu talagala unbaa looga saari doonaa nadaafadooda iyo kawarqabkoodan insha allahu tacaala dhakhaatiirta iyo kulley dadkii u xil saarnaa ayaa u jooga sidoo kale waxaa diyaar oo rag macalimiina loogu talagalay mataqaanaa ragga ku dabaalnaa inay ka warhayaan iyada laftirkeeda waa qaybo qaybna mataqaanaa de waa meel mool ah oo aad u weyn oo dee qofka hadduu gala xataa gacmihiisa hadduu kor u taaga xataa aysan muuqanaynin qaybna waa qayb qofka mataqaanaa qaarkiisa madaxa iyo kurka uu ka muuqanayo waxaana loogu talagalay dadka qofku mustawaha uu yahay inuu ku dabaasho taana marka waa fursad fiican rag iyo dumarna waa fursad u furan dumarka muslimaadka ee mataqaanayo u baahan fisitarbiyada ama jimicsiga u baahan iyo ragga muslimiinta ee odayaasha iyo dadka u baahan oo dhanba waa fursad ay ka faa'iideysan karaan laismana dhexgalayo dumarkuna wakhtiyaa loogu talagalaya insha allahu tacaala raggana wakhtiyaa loogu talagalaya qayb walbana waxay leeyihiin de macalimiin iyaga ku nooc ah oo insha allahu tacaala dabaashana yaqaano la ilaalin doona hadduu ilaahay idmo waa meel dee leyrkeedii iyo korontadeedii iyo caafimaadkeedii iyo xeendaabkeedii iyo dhismaheedii oo dhanba juhdi fara badan la geliyo oo aada loo hagaajiyey gudaheediina waxay khidmaadee bulshadu ay u baahan yihiin way ka helayaan sidaa darteed marka insha allahu tacaala ilaahay yaan uga mahad celinaynaa bacd alxamdulilaahina waxaa leenahay bulshada muslimiinta ee walaalaheena ha ka faa'iidaysteen waa fursad qaaliyo inagu soo korodhay aan ka faa'iidaysanno ilaahayna aan uga mahad celino subxaana watacaala suu ilaahay nicamka inoogu siyaadiyo wayna inoo furanta insha allahu tacaala saacaddan waxay ka dambeeya barkadii loogu talagalay fiis tarbiyada way inoo furan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa hagaag qaybihii dambe ee munaasabadda ayaan isla soo gaarnay walaalkeen cismaan axmed dhuubo oo ka qayb galay munaasabaddii lagu furayey barkada dabaasha ee isbitalka degmada jilib ayaa mikrofoonka la dhex qaaday xubnihii odayaasha dhaqanka iyo bulshadii ka qayb gashay furitaanka xilli ay ku dabaalanayeen barkadda gudaheeda galabta waxaa si rasmi ah loo daha furay qaybta dabaasha ee cisbitaalka weyn ee degmada jilib adeegan oo qayb ka ah adeegyada loo fuliyo dadka xanuunsan islamarkaan uu dhakhtarka u qoro in ay dabaasha markaasi sameeyaan cisbitaalka ee degmada jilib markii ugu horreysay ee la daha furay muddo hadda laga joogo laba sano iyo bar wuxuu ballan qaaday maamulka guud ee cisbitaalka in adeegan uu qayb ka noqon doono galabta ayaa si rasmi ah loo daha furay hadda waxaan ku sugannahay waxaan soo dhammaaday munaasabadii lagu furayey ee dhammaan bulshadii waxay soo aadeen halkii dabaasha waxaa ila jooga suldaan cabdiraxmaan oo munaasabada qaybkaa suldaan soo dhawow bal halka aan joogna noo cabir waxaan joognaa hadda qaybtii oo barkadii weyneed ee dabaasha ee shan iyo tobanka micnaa ruux ku dabaalanhayey quruxda waxaan qiyaasi kara ma aha way sharxan tahay oo geesaheedaan hadda joognaa marka galabta dareenkayga ma cabiri karo qabowga iyo naacowda maalinba maalinta ka sii dambayso horumar ballaaran oo macnaa dhan kasta nooc kasta waxaan dareemaynaa galabta caadima waxaan macnaa meesha aan ku arko waxaan dhihi lahaa dadka magaalooyinka kale ku maqan inay macnaha imaadaan barwaaqada iyo horumarka iyo macnaha damaashaadka ka jiro inay macnaha nala arkaan farxadda nagala qayb qaataan inagoo nabad haysano caafimaad haysano wax kasta macnaa horumar diimeed iyo mid macnaa caafimaad dhaqaale kulli macnaha qolka hadda waxaan u joognaa waan isdiyaarinaynaa waxaan rabnaa inaan barkadii galno dabaashi inaan bilaabnaan rabnaa si macnaa aan tijaabino
adeermadi waa dhow yahay waxaan u socnaa waxaan isku diyaarinaynaa dabaashii aan isku diyaarinaynaa aniga may horaan u yaqaana haddaad barnay dabawaan ku bartay maasha jub ya mid caafimaad waa hadda waa iska dabaali jiray waxaan ku ogaay laakiin maanta nin bii la qaay miihi
macal noogu waran hadda halkaan ku jirno waxke halkaan aan ku jirno waa birkada dabaasha dabaasha nafteeda iyada afar noocood waay hadda waa la dabaalaya dabaalka waxaa weye kan ugu horeysa waa gacansaar kan labo waxaa weye raani kan saddexaadna waxaa waaye dabalduud kan afaraadna waxaa waaye balaanbaalista afartaas noocood waaye dabaasha marka aniga macalinka dabaasha nahay biyihii birkadana waxaa waaye biyihii birkadana waxaa waaye waxoogaa culays waaye marka wax saasuu kala duwan yahay laakiin dabaasha waa dabaashi le waaye weli waxa ugu fiican qofka in la baro marka la rabo kale qaabkee loo baraa marka waxaa loo baraa bahal la yiraahdo salvagenti oo soomaali ahaan waxaa waye half jacket alla half jacket jaakatka half jacketkaas waxaa waye dhinaca loosha kugu haynaa jaakada loo gelnaa marka culeyska meesha culeyska lagu haynaa inta kale gacmaha iyo lugaha aad ku dabaashasmarka haddaan socono moola gelaysaa marka ina lagu haayo waay marka half jacketkaasa kugu haynaya waxay kugu haynaya culeyskaaga half jacketkaasa kugu haynaya waa hagaag waxaa ii muuqanaya suldaan cabdiraxmaan afhayeenka golaha dhaqanka suldaan soo dhowow dabcan waad dabaalinaysaa noogu warran dabaashaan galabta maasha allah maasha allah galabta caadi maaha
waan dabaalayaa dabaashii hadda maana ka imid weli waa dabaalayaa galabta caadiba maaha waxaan soo xasuustay waagii dhallinyarada aan ahaa waa iga muuqataa ha neeftuurkaygu arkaysido waxaan soo xasuustay markaan dhallinyarada ahaa oo shan iyo tobanka sano aan jiray waayahay waxaan ku weydiinaya in wilaayaadka oo kale dadka aan joogin oo kale halkaan waxay u haystaan inay tahay meel aan horumar badan ka jirin oo kale maxaad leedahay dadkaas oo kale dadka micnaha eh, horumarkan ka jirin inay qabaan waxaan lahaa horumar badan baa ka jira ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay kaale nala arka kaaliya nala arka horumarka meesha ka jiro iyo barwaaqada ilaahay baa ku mahadsan ani waxaan aqaanaa tii oo micnaha eh, wadaadka hadda aan ka sheekeynaya hateen gacmahan aqaana ani joogtooyina waan aqaanaa muud waan aqaanaa dabaal badan aqaanaa haa haa
ee waa hagaag waxaan ku jirnaa een halkii een lagu dabaalanayay ee barkadii een isbitaalka een qayb ka mid ah oo qayb caafimaad loo sameeyey halkaas ayaan ku jirnaa oo een saa dareemaysaan een annaga dhanba waa ku wada jirnaa oo halkii lagu dabaalanayay Ee, marka laga soo tago dadka dabaalanaya waxaa jira dad fara badan oo ee, naga daawanayo halka bannaanka ah iyadoo een qaybta caafimaadku ay noo sheegeen in qofka dabaalaya uu marayo oo markaasi ee, loo marinayo een qaybtiisa een caafimaadka qofka oo kale in la hubinayo mid ka mid ah dhallinyarada dabaalanaya ayaa ila joogo warbaahinta andalus ku soo dhowow een halkan iyo dabaasha galabta bal halkaa ka samaynaysaan maasha allah waxaan ku dabaalanayaa isbitaalka qaybtiisa fysioterabiga qaybta dabaasha maanta la furay waxaan nasiib u yeeshanaa kamid noqday dadkii lagu furay aad iyo aad baa shucuurteeda lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waxaana leeyahay mase insha allah waa horumar u soo kordhay islaamka allah inoo ziyaadiyo way aada u gaaban tahay ka waran haddii ay istaagtid oo kale een ma- ma ku laqaayaan biyaha bad iyo webiba waa lagu dabaashaa Dad- dad dheer iyo dad gaabna ma laha Ee, wax waa aqoon nimbahanba aqoonsiinta laagtay gaarsiisaa marka inkastoo biyahan laisku haleen karin laakiin haddana waxaana la jooga dad loogu talagalay oo qofkii biyaha ay liqaanba ama ay badbaadin lahaayeen allah wax badbaadiya laakiin dad loo tababaraan la jooga insha allah Ee, waxay sheegtaa ee, ka waran dadka xiiseynaya oo kale inay dabaashaan oo kale maxaa is leedahay fursad intee والله horta waxaan leeyahay dabaashan waxay dabaalaha kale kaga duwan tahay tani waa tu caafimaad ah waxayna ku xiran tahay insha Allah tacaala in dhakhtarka kuu qoro marka waxaan leeyahay nin kastoo dee xanuunadii ee, dhakhaatiirtu ka sheekeeyeen ee, maxaa la yidhahdaa nin kastoo aalamiito loo qorayo adoo dhakhtarka usoo maraya insha Allah kaale ka faa'iideyso waa fursad kuu timaadaa leeyahay insha Allah waxaa laga yaabaa meelaha qaar in la dhahdo een wilaayaadka oo kale ma lahan meel lagu dabaasho oo kale jilib ka waran horumarkan isbitaalka lagu soo kordhiyo oo kale iyo Dee, wal- dhallinyarada oo kale soo faa'iideysan karaan والله haddaan dhahna dee nin kastoo hadlaya aan dhegaysanno dee waxaan leenahay uun dadku beenta unbaa ku badan laakiin ninka xaqiiqda raba waxaa le ishaadaa ku macalin waxa jira iyo wilaayaadka iyo horumarka ka socda ishaadaa ku macalina kaale baa leenahay insha allahu tacaala dadyow kala duwan ayaa runtii ee, dabaalanaya Ee, dhalinyaro een, odayaal ayaa runtii qayb ka ah ee, dabaasha waxay muuqanaya ee, nabadoon madiyow oo ka mid ah ee, nabadoonnada wilaayada jubbada dhexe madiyow ee, dabcan waa dabaalaysaay I- iga waran alxamdulilah rabilcaalamiin maanta waxaan haystaa farxad waxaa la ii sheegay inuu caafimaad leeyahay dawaal haddayna ma u qaba- ma u qabi jirin waa iska dawaal jira khabeesahan aan ku qabay maantina caafimaadaan ka raadsanaya waa laiga dhaadhiciyey doctora iga dhaadhiciyey inuu caafimaad leeyahay jirka wax badan u surooya badanaa ku jirta barked wax badan haddana waxaa aan codsanaa wel wilaayada inaan labaatan maalmood la isiiyo oo adiga lagu oo maalin kastaan imaado taasaan rajaynaa haddii ilaahay siraan nin odayna waa tahay oo da ah maalin kasta marka maxamili kartaa in wax maxaan wax ma caafimaadaan raadinoye duqlama ay hayse sax biyahan iyo biyaha weli maxay kala duwan yihiin biyaha ayba waa kala duwan yihiinba Biyaha caafimaad- aragtidooda aa ku- aa ku qancinaysa waa gartay markaas gaduud iyo biyo dhoob adahay Sax.
maantana waxaan haystaa biyo oo saafi ah oo maas laga soo shaqeeyaan haystaa Waa gartay.
oo caafimaad leh hadda geesaa tagta ilaa geesaa soo dabaasha saddex gees markii afraad waay sax Maasha Laakiin Allah.
aad u neeftuuraysaa waxa maxamil maalin Wax- eh, waxa- wa- wa- waxaa keenaan kuu sheega cumrina waa ahay dacdeeda waxa weye lixdan iyo saddex sano sax meel aan yaxaaska cabsanaynin Kulankaas oo kama baqaysto.
Me- biyaha- biyo biyo webi ma ilaqayanig Ee, qof kastoo halkaas soo gala oo aniga baan kamid ahay runtii aad ayay ugu rayaaqayaan waxyaabaha ee markaasi ee lagu soo kordhiyey ee horumarka ee uu abuurayo ee wilaayaadka islaamiga ah, kuwaas oo runtii runtii fursad u siinaya bulshada qeybaheeda kala duwan ka helaan adeegyada caafimaad iyo weliba sidoo kale fursado kale tanna marka waxay qayb ka tahay horumarka uu isbitaalka ee degmada jilib runtii kusoo kordhiyey war maanta farxadaada iyo halkan barkada dabaasha ee isbitaalka degmada jilib uu soo kordhiyey wax weyn ayaan kala kulanay galabtan dadka dabaasha lagu maarka aan ka daawan ka mid ahay banaankan joogtay adiga?
maankan joogay Aha.
marka wax wax weyn badan ma- caafimaad ku saabsan oo isbitaalka noo daaweeyaan si fiican la kulmay caadi
Ee, waxaa wax aada loogu farxo ah in maanta munaasabadda aan isku nimid aan kasoo qayb galno oo horumar ka mid ah horumarka isbitaalka uu sameynayo waxaa muuqanaysa marka horumar mar kasta marka kale kasii badanayo inuu sameynayo qaybtan uu isbitaalka soo kordhiyey ee haddaana annaga ee, dadka deegaanka jilib dhalinyarada iyo waxaa waaye bahda waxbarataba aan anoo afkooda ku hadlaayo aadaan usoo dhaweynayna waxaan garan jirnay dabaal annaga iska u dabaala ah oo dhakhtar iskugu qoreen iyadoo hadda dhakhtar la- uu qoraayo oo waqti la isku qabanayo hadda arkaynaa waxay dhahaan alyaaqa albadaniya marka waa soo dhaweynaynaa Ee, waxaan leenahay insha allahu tacaala ee, dhakhaatiirta iyo ee, bahda ee, isbitaalka iyo maamulkiisa ilaahay subxana wa tacaala acmaasha ah haysaan oo ummadda u haysaan allah idin fududeeyo Ee, horumar intaan ka badan insha allahu tacaala bulshada waa idinkaga fadhidaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Ee, waa hagaaga marka waxaa noo soo dhammaaday qaybtii dabaasha iyo odayaashii iyo qeybihii kala duwanaa ee galabta ee markii ugu horreysay ee barkada dabaasha ee isbitaalka degmada jilib lagu dahafuray Ee, markaana ee, waxaan jeclahay inaan wareysto mid ka mid ah ee dhakhaatiirta islamarkaana wax ka weydiiyo qaabka ay u shaqaynayso een, halkan ee barkada dabaasha ee loogu talagalay ee dadka xanuunada qaba ee dhakhtarka uu qoro in ay qayb ka mid ah daawooyinkooda u qaataan een, qaab dabaal ahaan Ee, doctor soo dhowow warbaahinta andalus ayaanu nahay ee dabcan galabta waxaan idinkala soo qayb galnay een, munaasabada lagu furayey qaybta dabaasha ee barkadan Ee, waayahay marka hore ugu horreyn bal waxaad noo sheegtaa barkadan la dabaalanayo kale caafimaadku qayb ma ku leedahay in la dabaasho dhubow su-aashaada ah eh, dabaasha ma caafimaadka ka tirsan tahay dhubow haa waxay ka mid tahay caafimaadka weliba qaybta waxay ka mid tahay physiotherapyga marka waa qayb daawada ka mid a oo dhakhtar uu qoro cudurro badan oo looga hortago laguna daaweeyo biyahan een, caafimaad ahaan halkan isaga jira sidee marka loo ilaalin karaa waxaad sheegateen oo amaad sheegteen inay caafimaad yihiin biyahan marka een, halkii mar shan iyo toban qof oo kale ay soo galaan soo lagama yaabo in caafimaad darro ka dhalato ayaga laftirkooda Eh, dhubow waa su-aal aad iyo aad eh, laisku weydiinayo muhiimna in laisweydiiyo Eh, biyo kastoo fadhiyo oo aan la daryeelin cudur bay sababaan waa sax laakiin dhubow tilaabooyin baan qaadnay oo uga hortageyno eh, faafidda cudurka biyaha dhexdiisa ka dhacaya waxaa ka mid a dhubow eh, waxaa la yidhaahdo check up oo ah in la hubiyo bukaanka loo qoriyo dabaasha tusaale ahaan in laga hubiyo cidiyaha timaha maqaarka dumarkana qaar aan loo ogoleyn baa jira sida eh, uureyda iyo kuwa macduurka ah tilaabooyinka la qaada waxaa ka mid a dhar loogu talagalay oo cusub oo lagu dabaaranayo tilaabooyinka waxaa ka mid a dhuubow la qaadanayo biyaha ma aha biyo iskaga jiraya waa biyo meelna laga soo geliya meelna ay ka baxayaan waxa tilaabooyinka la qaaday waxaa ka mid a in biyahan la kalooriin lagu shubayo labaatan iyo afar saacba ka hadda bilowba artaaba biyahan buluuga badda u eg saasay u ekaanayaan hadday isbad inkastoo een, bulshadu ay aad u soo booqanayaan oo markii ugu horreysay aad halkan furteen Een, haddana waxaad sheegteen in ragga iyo haweenkuba ay halkan ku wada dabaalan doonaan Een, bal na fahansii bal qaabkee soo kama dhacayo ikhtilaad amaba isku darsan oo rag iyo haween ah waa su-aal ayadana muhiim ah ummadda ka dhex guuxayso dhuubow ikhtilaadku shareecada islaamka waa xaaraam Een, annagana dee waxaan nahay dhakhaatiir daad maqashay dhakhtarka macnaha waa waxaa laga rabaa muslim tabiib baa la rabaa laba rabo inuu noqdo tabiib muslim macnaha marka gabdhaha waxay leeyihin xilli raggana waxay leeyihin xilli aan kugu daree ragga waxay leeyihin tababare ninkaad arkaysido hadda oo halkan ku wada jirnay ha oo hadda la wareysanayo dhahaya konton sana dadka tababaraya ninkaasaa ragga bis arkaya gabar baa joogta ayadana oo gabdhaha u khaas ah marka ragga iyo dumarka isma arkayaan isma dhexgelayaan Een, sidoo kale maamulka een, guud ee cisbitaalka degmada jilib wuxuu noo sheegay in qaybtan dabaasha sidoo kale laga helayo een, cunooyinka fudud ee raashin een, sababtuna ay tahay dadka marka ay dabaashaan inay dareemayaan baahi Ee, waxay nala joogto mid ka mid ah een, maamooyinka ee, iyagana een, qayb ka ah ee mashruucaasi soo dhowow een, dabcan waxyaaba aad halkan ugu tala gashay in aad bulshada adigana ee, maadaama qaybtii dabaashu ay tahay raashinka bal noo sharax waxaan meeshan ka diyaariyey sida maadaama ee dadka dabaashan oo dabaashii jimicsiga oo sidii hadda lafdhabarka iyo waxyaalaha xubnaha oo orodka kuwa ka bedelan maadaama ee saas la sameynayo biyahaas oo ya- yahay oo wax oo caafimaad ah qofku wuxuu dareemayaa baahi marka baahidaas because wuxuu u baahan yahay ashyaada fudfudud isnaadka yacni sidii waxyaalaha fudfudud oo enerjiga ku helaan oo markay dabaashaan qofka aad buu u gaajoonaya because xubnihiisii wixiisii ayaa shaqaynaya uu shaqaynaya sidii oo wadamada kaleeta markii dabaashaan la arki jiray inay ka helaan caafimaad saas ahaan cunto oo fudud fudud oo maasha allah ay helaan insha allah biidn illaah waqti kastoo loo baahdan way heli karaan waqti kasta loo baahdana diyaar waa insha allah ay helayaan ashyaada oo wadankeena ka baxa nabaadka ah oona ahayna lagu daray oo kiimika waxyaalaas ahayn oo fresh ayay helayaan guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى